barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha maarj waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe xuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa heerka ciyaaraha kubadda cagta ee magaalada boosaaso koob baalfur ayaa sireeya waxaanu ka xulan doonnaa annagu macallimiinta haddaan nahay nimankii matali lahaa gobolka matali lahaa waxaanu rajaynaynaa koobakanu si fiican oo ma garanaysaa sidoo annaga haddeerta si wanaagsan aanu wax ula qabsannay oo shaqada ula qabsannay inay isboortigana ula qabsan doono qodobo kala duwan oo kalena way idiin soo socdaan dhinacii heesahana waxaan toddobaadkan idiin haynaa
goordhow ayaad maqli doontaan dhammaan qodobadaasi hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka hogaamiyaha mucaaradka myanmar ee muddada dheer soo taagnaa ang sang ji ayaa khamiistan ka raaligelisay taageerayaasheeda in aanay noqonaynin madaxweynaha soo socda ee dalka taasoo ay u eg tahay in iyada beddelkeeda uu mid ka mid a saaxiibadeeda ay aadka isugu dhow yihiin oo ah mas-uul howlgabah lasoo dooran doono qoraal ay qortay oo lasoo dhigay shabakadaha bulshada waxyar ka hor inta uusan baarlamaanka dalkaasi meel marinin hanaanka xulidda mas-uulka ugu sarreeya ayaa raaligelin ka bixisay in aysan si buuxda u fulin doonistii dadka waxaana intaasi ku dartay in ay weydiisanayso dadka inay sii wadaan taageerada ay siinayaan si hadafka loogu gaaro si nabada dalka iiraan ayaa sheegay in gantaaladeeda balaasigada ah iyo tijaabada ay samaysay toddobaadkan inaanay xadgudub ku ahayn ballanqaadkeedii ay la gashay quwadaha waaweyn ee caalamka ee ku saabsanaa hirgelinta heshiiskii ay wada gaadheen warbaahinta dowladda iiraan ayaa kasoo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas xuseen jaabiri al ansaari in uu sheegay in iiraan ay sii wadi doonto qorshaheeda gantaalada balaasigada ah isaga oo ku tilmaamay in uu yahay mid ku dhisan sharciyad iyo isdifaac qaran
aan ku bilownay garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa waxaa ka socda dib u habeyn ay sameynayaan dhallinyarada magaalada boosaaso iyo shariikado ka iyo shariikado sidoo kale ka gacansiinaya dhallinyaradaasi dib u habeynta garoonka kubadda cagta waxaana lagu wadaa in uu furmo tartanka kubadda cagta haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyarada iyo dhinacyada kale ee ka gacansiinaya oo ku sugnaa garoonka kubadda cagta waxaana uu kala sheekaystay arrintaasi lagu qaban doonaa ciyaar tartankii magaalada boosaaso aan ugu talagalnay oo bilaaban doona maalinta jimcaha waa rabnay aan si fiican usoo agaansino madaxda dowladda dhulli ku martiqaadi doono kole ma hadda waxaa iska leh qaadan doonana walaalkeen yaasiin muuse boqor oo ah meeshii yan ninkii maalkiisii hantidiisa gelay in meel qurux badan ka soo baxdo meel bulshada isugu imaan karto meel de muuqaalkeedu runtii aad u soo jiidanayo waxaan filayaa shalay muuqaalkii maanta ka jira inuu ka duwan yahay maanta aragtaan muuqaal ka muuqda inuu yahay muuqaal wanaagsan runtii dhiirigelin dhalinyar u ah annagana noo addaan wasaaraddii nahay gobolka bari
aniga mubaarig yuusuf maabar baa la dhahaa waxaan ahay macalinka xigeenka gobolka waxaan halkan koob baalfur ayaa sireeya waxaanu ka xulan doonnaa annagu macallimiinta haddaan nahay nimankii matali lahaa gobolka matali lahaa waxaanu rajaynaynaa koobakanu si fiican oo ma garanaysaa sidoo annaga haddeerta aanu la qabsannay oo si wanaagsan ma garanaysaa si wanaagsan aanu wax ula qabsannay oo shaqada ula qabsannay inay isboortiguna ula qabsan doono in xulitaanka gobolku nagu yaraan doono oo dee haddaanu helno tiimamka fiican oo sidaatan ay u soo taabiceen oo iyagoo amarkooda u qaateen gudoomiyaha gobolka amarkiisa u qaateen isboortiga inay annaguna ruuxayaga ugu xulan doonno adaab iyo akhlaaqna ku qaadan doonno
cabdiraxmaan axmed waxaan aad iyo aad maanta ugu qanacsanahay anigoo muddo badan garoonka ku cayaarayay oo aan maanta arkay garoonkii oo si firiiya looga shaqaynayo intii aan kubadda cayaarayna ma arag garoonka oo maanta kharash noocaas oo kale ah lagu lagu fuliyey waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa haddii aan ahay cayaartooyda gobolka koobakan hadda bilaabanaya shirkadda soolo in lagu magacaabo si loogu talagalo inay iyadu macnihii garoonka wax u qabatay waa codsi aanu guddoomiyahaanu ugu talagalnay inay naga fuliyo waayo garoonka wixii wax u qabta dhallinyartana wax u qabta waa in loogu magac daraa haddeer garoonka weyn ee garoowe ku yaalla miro awaare wax loogu qabtay hagaajiyey miro awaare nin la yidhaahdo allah u naxariistee labaad ee fulin aan fulinayno ee codsay nooga yimid dhallinyarada gobolka ee khaasatan ee degmada boosaaso sidaa ogtihiin waxaa soo dhow tartankii seere aad ahaa garoonkii aad buu u dayacnaa waxnaba lagama qaban marka codsigaa nooga yimid dhallinyaradii wasaaradda isboortiga annagoo fulinayna wejigii labaad baan maanta maraynaa shalay waxaan ku jirray oo dhan sidii loo simi lahaa alxamdulilaah iyo maantay saacadihii hore aroortii bacdal salaad hadda waxaa bilaabmay sidaad arkaysaan ee rushayntii ciidda sida loo dejin lahaa insha allah ilaa iyo gabaldhaca ilaa iyo caawa fiidkii waa socon doonaa subaxii waxaa la geli doonaa ee ruulooyinkii baa imaan doona garaaciddeedii markay intaa dhammaato insha allahu tacaala waxaan dhammaystiri doonnaa sidii loo rinjiyi lahaa cabbirka dhulka sidii wax looga qaban lahaa tarniigyadaas baaba'an oo tarbuunka iyo meelaha lagu nasanaayo xilliga kaambiyada ay tahay ganjeelladan rinjeynteedii iyo wax alaali wixii shirkaddu ay u qaban karto karaankeeda ah dhallinyaradaas hadda soo baxaysa waa garan kartaan meesha isboortiga uu kaga yaal mujtamaca waxaan horay u sheegnay haddeerna caddaynaynaa inaan diyaar u nahay wakhtigeenna inaan kala qaybinno sannadku haddii uu labiyo toban bilood yahay lix biloodna dadkeenna aan si voluntary ah lacag la'aana codsi hadduu nooga yimaadiyo haddaan aragno meel ay cilada ka jirtaan wax ka qaban karno inaan shacabkeenna dalkeenna iyo dadkeenna u shaqayno lix biloodna aan ceeshno ilaan lama noolaan karo ceesh la'aan calaa kulli xaal isbartiibadan berito ama saa dambeeto waa ka farxalan doonnaa waajib bayna nagu tahay waxna looga shugrinaayo male waa laa shukra cala waajib dalkeennii iyo dadkeennii baan wax u qabannay waa kii aan ku dhalannay u dhalannay wax ku barannay wax u soo barannay ku soo noqonnay aan ku ceeshayno qaar ka mid a waa dad ku sugnaa garoon kubadda cagta ee magaalada boosaas waxay u warramayeen wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf caashay een waxaan ku maqlayay ereybaa aada ii soo jiitay haye isbartiimo isbartiibo waxaan sheekan aada u xasuusta haye isbartiibo ma kugu cusubtahay ismaaciilo een waxaa jirta markaan hargeysa oo kala joogna ama ceergaawo ama dhulkan oo kale ahaa waxaa jira ereyo badan oo een koonfurta ama meelaha xamar ama siyaabo kale looga isticmaalo haye oo annagu aan si kale u isticmaalo qaar carabka uma soo qaban karo sama
isbartiimada iyo isbarmuutu haye ayay isu eg aada isugu eg marka labadaba waa la yaabta marka waxaa jira nin baa malaha muqdisho tegi Ay.
sheekada aadba meelaha loogu qoraa haye xaggee lagu qoraa waan akhristay waa garatay Een, marka sheekadan aad kugu xasustay ka mid ahayd oo xamar markuu tegey baa wuxuu doonayay inuu yidhaahdo koob een, liina ii keena haye waa bambeelmadiibu ka wadaa Ha, isbarmuutadii sheekadeed ha, buu rabaa aad iyo aad markaasuu yidhi koob isbartiimaa ii keena Haye. marka isbartiibadii isbarmuuta isaga ekaatay labada aad ba isugu marka ekaada labadaba maxaa looga yaqaanaa hargeysa oo kale annagu dee garoon kubadda cagta ah garoon oo kale nidhahnaa waa gartay isbarmuutadana Een, liin baan nidhahnaa liin daliintu bambeelo limanbeelmo ha marka noocyo kala duwan bee iyadaa loo kala abtiriya marka ismaaciilow markaad xamar oo kale joogto iyo guud ahaan koonfurta isbarmuuto seeka ah waa waxa ugu badan ee dhegtaadu inta badan ay kusoo dhacda laga yaabo oo weliba qofka een shilinka haysta inta badan uu iibsan karo waa isbarmuutadii waa liinbambeelmadii oo la miiray oo seeka ah oo sideedii ah Ha.
oon biyo lagu dhibcin Se- seekada weynu wadaagna laakiin ta hore ma wadaagna marka isbarmuuto waa iska bambeelmadii malaha talyaanigaasaa laga soo gaaray isbartiibana waa sidoo kale marka waa garoonkii kubadda cagta aad iyo aad dhegeystayaal halkaad nagala socotaan oo idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waxyaabaha ugu waaweyn ee ay toddobaadkan ka hadlayeen baraha isgaadhsiinta bulshada cabdikariin olol weliyaha v o a laascaanood ayaa aalaaba inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada aynu toddobaad walba kaga hadlayna waxyaabaha ugu xiisaha badan mareegaha wararka lagu daabaciyo baraha bulshada ee dadweynuhu ay ku kulmaan qodobka ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonno toddobaadkan iyo waxyaabaha loogu hadalaa inta badan yahay hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaaba cadar muumin ayaa waxay noqotay hooyadii ugu horreysay oo maalin kasta ka shaqaysa gaadhi weyn oo ah kuwa xamuulka hooyadan ayaa si caadiya waxay u kaxaysaa gaadhigani sida darawallada kale ee ragga hooyadan ayaa caan ka noqday deegaanka xariirad oo shan iyo siddeetan kilomitir u jira magaalada buurame hooyo cadar muumin ayaa waxay ka warantay qaabka ay u shaqayso waxayna sheegtay inay mar kasta iyo xilli kasta ay ka shaqaysa deegaankan ayna dadku si wacan u yaqaanaan cadar ayaa waxay sheegtay waxyaabaha ku kalifay inay noqoto hooyo wadda baabuur u eg kuwa militariga kana shaqaysa deegaan ay ciiddu aada ugu badan tahay ayaa waxay sheegtay in darawallo fara badan oo gaadhiga u wadi jiray ay baabuurkeeda dhigeen taasina ay ku sababtay inay barato dadka deegaanka ku nool gaar ahaan hooyooyin iyada derislaha ayaa waxay si weyn ugu ammaaneen sida ay u caawiso deriska iyo adeegga ay u keento maamulka degmada xariirad ayaa sheegay hooyadani in sheekadaydu ay tahay mid ay dadku si weyn u jecel yihiin ayna ka caawiso arrimaha bulshada qodobka kale ee dhegaystayaal isna ugu xiisaha badan baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa waxaa ka mid a shimbir ka mida shimbiraha ku nool deegaanada qabow ee xeebaha laytiin amerika ayaa sanad walba waxa uu soo booqdaa nin ka badbaadiyey dhimasho isagoo ka soo dabaasha shan boqol oo mayl meel u jirta dhulka suusa oo ah toddobaatan iyo kow jir u dhashay baraaziil ayaa sannado ka hor badbaadiyey shimbir shimbirkan ayaa waxa uu ahaa mid ku sumoobay saliid ku soo caariday badda ninkan ayaa waxa uu daweyn u sameeyey shimbirkaasi kadibna markii uu caafimaaday waxa uu ku noqday waxa uu dib ugu noqday biyaha arrinka cajiibka ee dadku sida weyn isu weydiinayaan baraha bulshada iyo mareegahana lagu daabacayaa wuxuu ahaa siyaabaha ay u hadalhayaan dadku shimbirkan uu u noqday mid guda abaalka oo uusan noqonin abaallaawe uuna soo dabaasho masaafada intaa la eg qodobka kale isna ugu hadalhaynta badan ee baraha bulshada si weyn loogu baahiyey sawiro ninkii aasaasay isticmaalka aaladda emailka ee geeriyooday waxaa baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco si weyn loogu soo taxay ama lagu daabacay sawiro kala duwan sawiro fara badan oo lagu tilmaamayo geeridii ku timid ninkii maraykanka ahaa ee isagu aasaasay calaamadda sida weyn ay dadku ay u yaqaanaan ee loo isticmaalo internetka ninkan oo ahaa khabiir ku takhrusay cilmiga kombiyuutarka ayaa sidoo kale wuxuu sameeyey calaamadda at marka la adeegsanayo emailka sawiro uu leeyahay ayaa lagu soo baahiyey baraha bulshada iyo goobaha dadku ay ku xidhiidhaan waxayna dad fara badani ka hadlayeen caqliyaddii iyo ikhtiraacii uu soo kordhiyey ninkaasi waxayna noqotay mid si weyn toddobaadkani ay u hadalhayaan dadka iyagu aadka u jecel horumarinta kombiyuutarka qodobka kale isna dhegaystayaal ugu xiisaha badan barnaamijkana baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badanya ayaa wuxuu yahay muran ka dhashay midka laacibsan meysi iyo roland oo sababay geeri ka dhex dhacday laba taageere nin ayaa saaxiibkiisi dilay kadib markii ay ku murmeen midka laacibsan ciyaaryahanada leone mesi iyo christiano rolando dhacdadan ayaa waxay ka dhacday xaafad ku taala magaalada bombay ee dalka hindiya markii laba wiil ay isdileen taasina ay sababtay in mid ka mida uu geeriyoodo wararka sida weyn ay u hadalhayaan baraha bulshada ayaa waxay tahay inay arrinkaasi ay si weyn ula yaabeen dad fara badanina ay halis ku geli karaan taageerada ciyaaryahanada waaweyn ay kala taageerayaan baraha bulshada dadka sida weyn u isticmaala ee dhallinyarada ee soomaaliyeed ayaa waxa ay soo qaateen muuqaalo iyo sawiro booliiska ay qaadeen oo ay tusayaan dhibaatada ka dhex dhacday labada qodobkeena ugu dambeeya aynu ku soo qaadan doonno baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badan ayaa wuxuu yahay shirkad soo saarta agabka isboortiga ayaa markii ugu horreysay taariikhda xulka gabdhaha afghanistan u sameynaysa xijaab ay madaxa ku asturtaan shirkadda soo saarta agabka isboortiga ayaa ogolaatay inay maaliyad u samayso xulka gabdhaha afghanistan taasoo lagu daray taasoo lagu soo daray xijaab madaxa u qariya hablahaasi sawiro lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha ayaa waxay muujinayaan funaanad iyo madaxgashi isku dheggan oo loogu talay haweenka waddanka afghanistan ee iyagu sida weyn u ciyaara kubadaha kala duwan ayaa waxa ay sheegeen inay ka mid noqonayso waxyaabaha ay ku soo dhoweynayaan haweenka iyadoona la xusayey toddobaadkani gudihiisa maalinta xuska haweenka adduunyada dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonnaa barnaamijkan mid la mid ah oo ku saabsan baraha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhammaantaya waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna cabdikariin ololax oo magaalada laascaanood warbixintaasi kusoo diyaariyay ama shabakadaha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadalhay inta badan toddobaadkan waxaanad kala socoteen barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa heestii dabacsaneed aan idinku talagalnay codka macaan goormaa idinku dambeysay khatrada herciga
caasha waxay tiri waxay daaray mooye durballey hel haye haye
waxaan aada uga helay kelmadaha isku dhex jira annaga markaan koonfurta joogno maxaa ku daaran maxaa ku daaray macnaa maxaa ku helay haye
haye marka kelmadaha sida isku dhex qaadeen aan aada uga helay Mm.
bar dhaweedna wiil halkaa jooga wuxuu soo qoray ilaa iyo kelmado boqol ka badan oo aad hargeysa looga isticmaalo haddana koonfurta fog ee soomaaliya looga isticmaalo ilaa iyo baydhabo gudahaas marka wax idaaray mooye markay leedahay wax marka da'daa laga raacaya haddana waa af soomaali saxa maxaa ku daaray marka lagu leeyahay waaba maxaa ku helay aad iyo aad aad iyo aad laakiin dee af soomaaliga horta meel badan ma kala jiro Hay, waxyaabo lahjadu aad lagu kala duwan yahay baa suuragala aad iyo laakiin aad waxaa laga yaabaa soomaalida jabuuti haddaad tegtid haddaad jigjiga tegtid haddaad gaariso tegtid haddaad tegtid muqdisho macnaha deegaanada soomaalidu degtoo dhan laakiin ismaaciil midoogow abwaaniinta een, qofba qofku ka af soomaali badan yahay horta waa Aad qofka iyo- samayn kara een, sugaan samayn kara sugaanta waxaa sameeya abwaano een, af soomaaliga naga badiya marka afkii baa qani u ah dhinacay doonaan ay ka galayaan laakiin intan afka uu ku kooban yahay waa inta af soomaaligu ku yaryahay aad iyo marka aad aad iyo marka abwaaniintan ka daba qaraabanayna aad iyo aad.
durballey hella codka macaanna waxau ahaa khatra daahir cig ismaaciil maxay noo xiga waxay noo xiga xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku horrayna ee horyaalka qaaradda yurub ee champions league ayaa kulamo xiiso badan xalay dhacay waxaana kooxda kubadda cagta baris san germany ay sanadkii labaad oo isku xiga ka reebtay koobka champions leaguga kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ka tirsan kadib ciyaar xiiso badan oo labada kooxood ku dhex martay xalay geegada stanford bridge ee naadiga chelsea ay ka ciyaarto b s g oo guul hore u soo wadatay kadib markii waddanka faransiiska labada kooxood ay ku soo dheeleen oo laba gooli gool naadiga b s g ku soo adkaatay ayaa xalay doonaysay in ay fursado kale oo wanaagsan samayso taasoo islaamar ahaantaasina ku soo gashay garoonka niyad wanaagsan iyadoo dhinaca chelseana ay isku dayeysay in guuldarrada ay naadiga b s g kala kulantay lugti koowaad ay iska soo bareejayso iskana reebto naadiga b s g oo sideed dhammaad ay u soo gudubto ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan kulankaas oo uu ka qayb galay daawadayaal gaaraya qof ayaa daqiiqadii lix iyo tobanaad adrian rabiot waxa uu u dheliyey naadiga b s g goolkii koowaad ee garoonka stanford bridge laga dhaliyo ciyaartii xalay waxaase u barbareeyey naadiga kubadda cagta chelsea daqiiqadii toddobiyo labaatanaad diego costa iyadoo daqiiqadii lixdan iyo toddobaad markii ay marayso gool si qurux badan ay uga soo wada shaqeeyeen ciyaaryahanada adrian rabiot iyo angel dimaria uu dabadhaaf siiyey goladaha naadiga kubadda cagta chelsea ciyaartooyga zalatan ibrahimovich oo weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta b s g waxaana ciyaarta sagaashankii daqiiqa loogu talagalay ay ku dhammaatay laba gooli gool oo naadiga kubadda cagta chelsea afka ciidda loo daray sidaa daraaddeed waxaa sideed dhammaadka u gudubtay naadiga kubadda cagta b s g oo sanadkii labaad oo isku xiga naadiga chelsea ka reebto koobka champion leaga b s g ayaa noqonaysa naadigii ugu horreeyey waddanka faransiiska ka socota ee gaarta sideed dhammaadka kwatafanaha champions leaguega muddo afar sano oo isku xiga waxaana ka mid noqonaysaa shanta kooxood ee yurub ugu goolilinta badan sanadkan ee dhaliya boqol gool dhammaan tartamada kala gedisan waxaana ay ku biiraysaa kooxaha kooxda barcelona oo boqol soddon iyo laba gool dhalisay sanadka real madrid oo boqol iyo toddoba gool dhalisay iyo brusha dortmund oo boqol iyo saddex gool dhaliyey diego costa ayaa dhaliye ama caawin ka noqday goolasha nadiga chelsea ee dhalisay shan iyo tobankii kulan ee ugu dambeysay oo toddobiyo toban gool ah iyadoo dhammaan tartanadana uu chelsea u dhaliyey koo iyo toban gool halka lix goolna uu caawiye ka noqday costa ayaa dhalinaya gool shantii kulan ee ugu dambeysay ee gegada stanford bridge ay ku ciyaaraan naadiga chelsea waana wakhtigiisa ugu wanaagsanaa tan intuu buluuska kusoo biray zalatan ibrahimovich ayaa waxa uu si toos ugu lug yeeshay sagaal iyo labaatan gool champions league naadiga b s g ay dhalisay tan iyo sanadka laba kun labaiyo toban isagoo dhaliyey sagaal iyo toban gool toban goolna uu caawiye ka noqday waxaana uu ka badan yahay toddobiyo toban gool iyo caawino sugu jira ciyaartooyada kale ee kusoo xigta iyadoo sidoo kalena kooxaha zanet batsburg iyo benfica ay kulan xiiso badan ku yeesheen gegada bedroviski starion oo ay ka soo qaybgaleen daawashadeedana toddobiyo toban kun lix boqol siddeetan iyo siddeed qof ay laba gooli gool naadiga benfica ee waddanka portugal ka socota ay ku udronaatay inkastoo goolka looga hormaray naadiga kubadda cagta benfica uu ka dheliyey ciyaaryahan holk ayaa waxa uu berberiyey nicholas galton sagaashanka daqiiqa markii ay maraysana waxaa u dheliyey naadiga benfica goolkii guusha ciyaaryahan anderson taliska sidaa daraaddeed b s g benfica waxa ay ku biireen kooxaha real madrid iyo velsberg oo hore ugu soo baxay sideed dhammaadka champions leaguega waxaa la dheeli doonaa maanta kulamo ka tirsan europa league oo wareegiisa lix tobanaad ay kooxuhu isku arki doonaan f c basel ayaa gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga sevilla brusha dortmund iyo tottenham hotspur ayaa kulan xiiso badan dheeli doonaa fenerbahce oo dalka turkiga ka socota waxay la ciyaari doontaa nadiga braga shakhtar donetsk iyo anderlech ayaa dheeli doona flency iyo atletico bilbao oo wada spain ah ayaa dheeli doona liverpool iyo manchester united oo wada ingiriis ayaa sidoo kale wada ciyaari doona lazio waxay u socdaali doontaa spats braga valerialna waxay la dheeli doontaa nadiga waddanka germany ka dhisan ee bayan leverkusen dhegeystayaal xubintii ciyaarahan halka aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinayay duhur wanaagsan idil ahaantiinbaa meel walbo aad nagala socotaan caasha een, waxaan filaya waraaqahaad rogrogaysaa Hay.
dhegeystayaashan waxbaad usoo yar wadaa
kuleyba ismaaciilow een, ah, dhegeystayaashu waxay naga sugayeen heestii ugu dambeysay aan uga tegi lahayn marka mar haddii durbe lay hel goor dhoweed aan soo qabtay anigu een, Haye.
inta badan qodhaada farta igu soo goday waxaan aad ula hayaa aniga heesihii hore keliya iyo kuwii dhex kuwa dambena waa la hayaa haddana marka lays like, macnaha waxaa la laab laabi laba ula haddii la- laba- haddii laysbarbar keeno hadda caashay dhina- dhinacoodan usii siqaa hadda caashay qolada dambaa tiro badan ogow hay inta codaynaysana waa intaa dambe hadda had markaan codeyn u baahdo soo maaha maanaa maanaa musharaxa oo cod oo cod raadinaya ismaaciil aye aye marka heestan soo socoto bal noo soo qabo heesta soo socota waa laba kun iyo lix iyo toban hayo haddayba dhalatay miya waxaa hadday dhalatay malaha waa jiilkaaga laakiin waa isku jir weeye hay waxaa qaadaya yurub genyo hay iyo cabdijibaar al khaliiji waa gartay marka waa waa fanaaniin aada loo garanayo saan filaya ha laakiin hee laakiin heestaa hadda dhalatay marka laba jiil bay isu keentay aad iyo aad laba jiiloo kala duwan bay isu keentay balaynu dhegeysanno
dhalxalaalaba tahay dhar xariirada tahay dhol xareed laba tahay dher xayaab laba tahay dhalxalaalaba tahay dhar xariiraba tahay dhol xareed laba tahay dher xayaab laba tahay xaas dhaqashala tahay cilaad dhowrsan baad tahay xuraal cayndhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay xaas dhaqashala tahay cilaad dhowrsan baad tahay xuraal cayndhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay
codkaas cabdijibaar al khaliiji iyo rubgenyo dabcan iyana way noo soo socta wuxuu gebagabooyay idaacaddaydii duhurnimo caasha codiyaan oo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
xidig dhalaalayaa tahay dhameen looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay This program has come to you from the Voice of America, Washington.
xidig dhalaalayaa tahay dhameen looxishaa tahay dhabta xeeriyaa